بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل فاما اذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل ان يقول في الغنم زكاه فان ذلك لا يدل على نفي الزكاه عما عدا الغنم ومن أصحابنا من قال يدل على يدل كالصفة والمذهب الأول لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره سواء ألا ترى أنهم يقولون اشتري غنما وإبلا وبقرا فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولا تضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء ألا ترى أنهم لا يقولون اشتري غنما صائمة وهي والمعلوفة عندهم سواء فافترقا waayo waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa lumac fi usuul fiq gaar ahaan wixii ku saabsanaa mafhuumu lkhitaabka mafhuumu lkhitaabka anwaac waa yuri shiiku saddex qaybood u qaybshay faxwa alkhitaab iyo laxnu lkhitaab iyo daliilu lkhitaab waxaan ku guda jirnay daliilu lkhitaabki aan ku guda jirnaa weli waxaan ka soo warranay haddii sifo jinsi leeyahay maalan shayga lagu qaydo ma xukunka lagu lagu xidho in sifadaas waxaan ku sifaysneen loo sugaayo waxa sifadan ku sifaysan xukunkii loo sugay cagsigiis in loo sugaayo oo daliilu khitaabka la qaadanayo markaas meesha wuxuu ugu warramay sheikhu haddii isimka lagu xidho bimujarad ilism haddii lagu xidho xukunka isimkaas waxaan lahayn inaan xukunkan loo sugaynin ma laga qaadana mase laga qaada maayo tusaale ahaan waxaa la yidhi fi lghanami zakaatun aa la yidhi fi lghanami zakaatun hanamkii waa magacii waay waa magaci mujarad ilism yaa meeshaan yaalla fi lghanami zakaatun haddii aada maqasho mafhuumu lmukhaalafo ma leeyahay ma leeyahay daliilu khitaab ma leenaa waxaan hanam hayn waxaa laga qaadanaa waxaan hanam hayn inaysa lahayn sako fi lghanami zakaat xukunku wuxuu yahay maanta manduuqu waa in ariga lagu leeyahay zake lagu leeyahay ariga waxaan ahayn inaan zake lagu lahayn ma laga qaadanaa mase laga qaada maayo intaas waa la fahma soo ma ariga waxaan ahayn zake ma lagu leeyahay mase laguma lahaa culimmadu waa isku khilaafeen jumhuurtu aysay u badan yihiin waa inaan daliilulkhitaab hadalkan oo kale uusan lahayn shaygaan oo kale daliilulkhitaab inuusan lahayn mafhuumkan aan la xujaysayn mafhuumkan oo kalena waxay kale culamadu ku magacaabaan mafhuumkan waxaa la yidhahdaa mafhuumu allaqab aa la yidhahdaa mafhuumu laqab laa yuxtaju bihi cinda aljumhuur laa yuxtaju bihi cinda aljumhuur laakiin shaaficiyada qaarkood sida abubakar alqafaan iyo xanaabiladuba waxay qabaan in mafhuumu laqabku uu xujo yahay mafhuumu laqabku uu xujo yahay waana meesha khilaafku inta badan uu ka dhasho uu ka yimaado ajnaasta la sheegay inay riba riba gasho sida burka oo kale iyo waa la magacayeeyey hebel hebel hebel hebel hebelaa layidhi ayaga waxaan ahayn riba inaysa gelin haddii la yidhaahdo mafhuumu laqabka waa la qaadanaa ayaga waxaan ahayn waxa ka dhalanaya soo maa riba ma gashaa ka dhalanay laakiin haddii la yidhahdo la qaada maayo ka dhalaayo mayso waaya mafhum laqaba marka la yidhahdaa culamada qaar waxay dhahaan xujo waayo culamada qaarna waxay dhahaan sida jumhuurtu xujo maahanay dhahayo xujo maahanay dhahayo kuwa xujo maahale waxyaabo badan oo ay ku foolxumayhayaan ay sheegaan mafhuumu laqabka qaadashadiisa waxaa ka mid a waxay dhaheen qofkii tidhahda maalan waxaa ka dhalanaya ciisa rasuulullah qofkii yidhaahda kaafirun billahi alcadiim waayay dhaheen haddii mafhuumu laqabka la qaato mafhuumu laqabka haddii la qaato see u kaafir ku noqa ay leeyihiin ciisa rasuulullah macnaheedu waa maxay nabi ciise hee rasuulkii ah rasuulnimada yaad yaa lagu xidhay ciisaa lagu sifeeyey waxaa ka dhalanaya dheheen mafhuumu laqab haddii la qaato waxaan ciise ahayn inaysa ahayn rasuul ahayn oo maxamed kamid yahay calayhi salaatu wasalaam maxaad noqday markaas haddaad saas aaminto inaan maxamed rasuul ahayn calayhi salaatu wasalaam qofku muxuu noqaa kaafir billahi alcadiim noqaa marka xageena ka timid ilayhin baladaasu mafhuumkaanay ka timid sifadiioo lagu qayday xukunkiioo lagu tacliiqiyey bimujarad اlism haddii la yidhaahdo waxaa laga qaadanaa mafhuum lkhitaabaa laga qaadanaa ama waxaa laga qaadanaa daliil khitaab ama mafhuum laqab ama waxaad tidhahdaa mafhuum lmukhaalafa aa laga qaadana balaayadana ka imaane ciisa rasuulullah ee waayahe nabi maxamedna rasuul maaha miya nabi maxamedna rasuul maaha miya acdi fulanan maalan haddaad tidhahdo waxaa lagu leeyahay waxaa laga qaadanaa fulan ha siinin acdi fulanan fulan siisoo lama dhin fulan ha siinin hebel salaam hebel ha salaamina laga qaadaa hebel wixii ka soo hara ha salaami marka belaa ka imaadhe mafhuumu laqabka in la qaata waaya شhيku mrka وu hi فأma إdا cuلiق الحكم عlى مجرد الاسم مثل أn yقula في الغنم زكاaتna فإنa ذلika laa يdل عalى نفي زكاaتi ma kutusayso زكada in laga anfinayo عama عadى الغنم ma kutusayso في الغنم زكاaت dad maqشho waxaa laga yaabaa kuwii kalena in iyagana marka la sheegi lahaa marka laga qaado maayo inaan ariga waxaan hayn aan زaka lagu lahayn ومiن أصxاaبina maن qاala ydل kaصفة وmiن أصxاaبina و أbu bkr الqفاn miya may أbu bkr الdqاq eh daqaaq waay abubakar lafaal maaha waayahay wa min asxaabina abubakar addaqaaq waxaa ka mida man qaala yidhi man axad qaala yidhi yadullu waana madhabka waa maxay axmed ibn xambal yadullu ka sifa yani xukunka mujarad ismi lagu xiro waxay kutusaya waxaa isaga ka soo hara in ay xukunka ku khilaafsan yihiin isaga isimka ku khilaafsan yihiin ka sifati oo kale sida sifadii oo kale shaygii sifadiisa xukunka lagu xiro waxay kutusaysay markuu sifadaa sifa aan ahayn oo ku sifaysan yahay xukunka khilaafkiise in loo sugaayo soo maanee tanna waa sidoo kale isimka haddii lagu xiro xukunka waxay leeyihiin haddii ism lagu xiro waxay kutusaya isimkaas waxaan lahayna in loo sugayo xukunka isimkaan loo sugay khilaafkiisa wlmadhabu alwalu madhabkuna waa qowlka hore ah oo ah laa yadulu calى nafyi zakaati cama cada اlqanam liannahu qad yukhasu اlsmu bاdikri wahuwa wagayruhu sawa waxaa suurtagala uu yidhi qad yukhasu اlsmu bاdikri isimka in magac sheega lagu khasisa waa suurtagal wahuwa wagayruhu sawa isagay reekiinay xukunka iyagoo ku sina waa suurtagal xukunka ayagoo sila leh maalan geela looda ariga saka waa lagu leeyahy waxaa qofka u banaa inay tirahdo ariga sakaa lagu leeyahy oo maalan haddii qofka la yihahdo ariga saka ma lagu leeyahy muxuu dhahaa wuxuu ku qas muxaa muxaa muxuu ku qasbanya inuu yidhahdo ariga waa lagu leeyahay geela waa lagu leeyahay lo-da waa lagu leeyahy mu ku qasbanya maya ayadoo lagu waana ku bilaabi kara hoo cid ari leeyahay hadduu tago ariga inaan saka bixaynin urilaahi ka cabsada ariga sakada ka bixiya ariga sakaa lagu leeyahay ou yidhi waxaa lala boodaa hadalkaasa waxaa laleeyahay geelayaan sika laga bixinin lodayaan sika laga bixinin meelaha ayagoo xukunka ku midaysanaa midkaan gaar loo sheegi karaa isimkaan si gaara loo sheegi karaa ayadoo dadkana in wax la siiya la rabaa waxaa la dhihi karaa maxamed waxsii haddana waxaa la dhihi karaa cali waxsii mar dambe haba macnaa ma leh yani taksiiskaas wax gaar keeni ma لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره سواء ألا ترى أنهم يقولون اشتري غنما وإبلا وبقرا فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولا تضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء اسكفي ماشا علك لو شيء يا شيخ علada soo rabo hadalkii hore raacsan tahay yani hadalkii ah ka sifatii uu rabaa inuu ka jawaabo meeshan marka waxaa la gelin karaa oo la gelina wahuwa wagayruhu sawaa waxa ku fiican in la geliyo walaa yuqaasu lismu cala sifati لأن بينهma فرقa ina tira وalaa يuقاaس الاسم عalى صفati soo maysa dhihin isimka iyo صifada waa iskaga qiyaasaynaa sooma dhihin وalaa يuقاaس الاسم عalى الصفة isم صiفة loogama qiyaasan karo لأna بynahma فرقا maxaa yeelay isimka iyo صifada فرقiga udhexeeya alaa tarىa miyaad arkaynin أنهم يquluuna markaas alaa tarىa أنهم يquluuna اشhتري غنما وإبلا وبقرا فيuنص عalى كuلi واaحد minها أشhyaadan mid walbo kamida waa loo cadaynaa maعa عiراadaةi جamيعiha iyadoo lala qabo intaas dhammaantood in la doonayay markii horeba intaan lagu warramin walaa tudamu sifatu ila lismi ma loo dumaayo wahiya wagayruha sawaa iyaday keyrkeedoo la rabo alaa tara anahum laa yaquuluuna ishtarii qanaman saa'imatan wahiya walmacluufatu cindahum sawaa faftaraqaa waaya soo qola ma dhihin mafhuumkan mafhuumu laqabka waa la qaadanaa mana aysan dhihin sida sifadiiba wixii lagu xiray wixii lagu tacliiqiyey mafhuumka looga qaadanaya mafhuumkeeda loo isticmaalaya iyo daliilulkhitaabkeeda ayaa wixii lagu xiray isimkana daliilkhitaabkiisa loo qaadana soo maysa dhihin meeshaas waxay iskaga qiyaaseen dadkaas isimkii iyo iyo sifadii sheekhu wuxuu raba marka isimka iyo sifada inaan la iskaga qiyaasan karin inuu kuu caddeeyo marka wuxuu ku leeyahay waxyaaba waxaa jira isimka ku bannaan laakiin aan ku bannaaneen sifada aan ku bannaaneen isimka waxaa ku bannaan qofku inuu ashyaada ashyaada isku cadfo oo isku tixo asagoo qasadkiisa iyo dantiisuna ay tahay inuu wada sheego qabla nudqi bihaa tusaale ahaan inuu yidhahdo ishtari ibilan wa hanaman wa baqaran asagoo intuusa ku warraminba raba dhammaantood inuu sheego ma bannaan tahay mase ma bannaano ku bannaan tahay maalan adoon waxba ku warramin oo hadalkaba aan soo qaadin aa waxaa kugu soo dhacday inaad qof u dirsato xoolo xoolahaas aad leedaha aad u dirseen ay yihiin ibil iyo baqar iyo qanam markaasaa waxaad leedahay ishtari ibilan wa hanaman wa baqaran waxa dhan kulligoodna wax gadaalkaaga soo dhacay kuma jiraan ishtari ibilan markaad tihi gadaal baqaran kaagama soo dhicin hanaman gadaal kaagama soo dhicin markii horaad baa maskaxda ku hayday inaad intaba u wada dirto ishtari ibilan wa hanaman wa baqaran waa ku bannaan tahay waxba ha la yaabin in dhib male taasi waa war iskaa qof walba ay fahmi karto laakiin ma ku bannaan taha laakiin ma bannaan tahay inaad isimka sifada u idaafaydo meesha waxu raa shiiku inuu kutuso isimka iyo sifadu ay kala duwan yihiin isimka inaad sifo u idaafaydo ma kuu bannaan tahay iyadoo sifadaas cagsigeedna ay muraadkaada iyo maqsuudkaada ay tahay inay meesha ku jirto intaada warramin ka hor oo tusaale ahaan aad tidhaahdo ishtari hanaman saa'ima inaad tidhaahdo ishtari hanaman saa'ima adoo intaada ku warramin oo saasan aadan dhihin ay needaada tahay oo needaadu ay ku jirto macluufada laftirkeedan aan ka hadlay soo gado inaad tidhaahdo kuma bannaan uleey sax maa marba haddaad saa'ima tidhaahdo macnaheedu waxa waaye waa inaad ku saaree saa'imada macluufada waa inaad ku saaree waxaad keliyo saatan ishtari ibilan yani hanaman saa'ima wa macluufa waxaad dhihi kartaa ama oo labada shay isku cadfi kartaa haddii gadaal wax kaga soo dhashaan maalan intaada marka hore ku warramin marka hore intaada warramin waxba kuguma soo dhicin laakiin markaad ku warranto oo tidhi ishtari maalan hanaman saa'ima waa laga yaabaa inay kugu soo dhacdo inaad ku darsato macluufadan oo aad tidhahdo macluufa waa suurtagal laakiin marka u horreydaba iyadoo kugu soo dhacsan tahay inaad saa'imada keliya qofkan u dirsatood dantaadu ay saa'imada tahay inaad saa'ima ku qaydo yacni iyadoo marka hore kugu soo dhacsan waxaad tidhahdaa marka hore adoo aaminsanba adooba raba marka hore saa'imo iyo macluufo adoo isla raba adoo saa'imo iyo macluufo isla raba suurtagal maaha caqli maaha luqo maaha saxiixo ah dad weyn hadalkood maaha inaad aada sifada la timaado oo tiraahdo ood magaca sifada raacido oo tirahdo ishtari hanaman saa'ima suurtagal maaha intaas waa lifahma soo maa meeshaas marka waxa kala duwan uu leeyahay sifadii iyo iyo isimkii hadday marba kala duwan yihiin ma la iskaga qiyaasan karaa qiyaas kale iskaga qiyaastaa waa qiyaasun e macale faariqi qiyaasun maca alfaariq waa qiyaaska la iskaga qiyaastaa meeshaan sheekh waxa uga talagalay keliya inuu kutusiyo in isimka iyo sifadu aan la iskaga qiyaasan karin oy wax kala duwan yihiin maxaa yeelay asmaada waa la isku cadfi karaa adoo inta aadaba ku dhawaaqinna ula jeedaba inaad sheegto waa kuu bannaan tahay wax xumaanu kuma jiraan laakiin shayga sifadiisa ma raaci kartid intaada ku dhawaaqin adoo ula jeeda haddaad ula jeedo sifada waxaan ahayn sifada waxaan ahayn inay soo gudagelayaan sifada ma raaci kartid intaada ku dhawaaqin oo ma dhihi kartid ishtari hanaman saa'ima suurtagal maaha yacni luq ahaan yani sharc ahaan ay xaaraam kaa tahay maaha ee waxaa laga wadaa luq ahaanaysa isa toose oo haddaa hadda yidhaahdo qof yidhaahdo ishtari hanaman saa'ima haddaan raaciyo qof walba oo adinkeedi kamida waxay fahmaya inaan u jeedin inaan meeshaas ku saaraa saa'ima maxaan ku saaraa macluufa inaan ku saaraa macluufa inaan ku saaraa marka sifadii ma raaci karo yacni hadalka anoo ula jeeda waxaan sifadan soo gelayn inay waxaan sifada cagsigeeda ah inay meesha soo gelayan in ula jeedaa hadalka sifa inaan raaciyaa sax maa laakiin asmaada waa la isku tixi karaa iyaga asmaada waa la isdabadhigi karaa meeshaas waxaa ku caddaaday oo ka muuqda farqiga u dhexeeya asmaada ama isimka iyo sifada in la iskaga qiyaasto marka halkaasay ku baxday warkaas warka hadalka sheeg wa min asxaabina man qaala yadulluka sifatii wاlmadhab alأwal lأnnahu qad yukhasu alsmu bاdikri wahuwa wغayruhu sawaa waaya waxaad meeshaas marka leeyahay walaa yuqaasu ismu calaa sifati liana baynahumaa maxaa yeele farqanaa udhexeeya alaa taraa miyaada maada ujeedin uri shiiku anahum yaquuluuna inay leeyihiin ishtari hanaman wa ibilan wa baqran fayunasu calaa kulli waaxidin minha oo ibilka iyo baqarka iyo hanamka maca iraadati jamiicihaa waa goorma laakiin wuxuu yidhi faadanigu wuxuu leeyahay qabla tansiisi calayha qabla iraadati jamiicihaa iraad qabla iraadati على كل واحد منها مع إرادة جميعها يعني قبل التنصيص عليها أنت هذا كله واقع واقع أنت هذا كله واقع هذا أوذا جيدا أوذا قصدا يديه كتاساس ولا تضم صفة صفة اللهم ضمي كرو إلى الاسم اسم كاللهم ضمي كرو وهي وغيرها سواء أيدي غير كيد أو كوسنا أو يسنيهن عند المتكلم يكوسنيهن ألا ترى مياد أجيدين أركينين أنهم لا يقولون يسدهن اشتري غنما صائمة وهي والمعلوفة عندهم سواء أي تاي أيضا معلوفة يكسنيه قفك أكتو ذاتك ذاتاس لها أكتو فافترقا وأي كلا تغين وحا كلا تغين محي اسم كيو صفة هذي كلا تغين ملا سكي غياسة كرا باب غياس مرك حقا قدك باب غياس حقا سكتو فصل إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين وإذا أجزنا ذلك لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بينهما وإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك فيسقط الدليل ويبقى الخطاب لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط وايه baabkii daliilul khitaab ku saabsanaa sheikhu waa gabagabeeyey masaladaanu ku gabagabeeyey masaladan waa maxay daliilul khitaabkuna wuxuu ahaa mafhuum ee almukhaalafa daliilul khitaabkii ama mafhuumul mukhaalafadii maanta mararka qaar waxaa suurtagal inay ka inay ka dhalato inuu buro daliilul khita daliilkii laftirkiisu khitaabkii laftirkiisu inuu buro manduuq inuu buro منطوق يا مفهوم ماشي مفهوم المخالفه منطوقه يعني مفهوم المخالفه مر waxaa dhici karta waxa suurta gal in hadii la qaato ay ka dhalanayso qaadashada mafhuum المخالفه la qaato inuu dhaco manduuqi uu dhaco manduuqi uu noqdo waxaan lagu amal falin haday saas u dhacdo maxaa la yeelaa haday saas u dhacdo waxa meeshan waxa yaala asal iyo iyo farac asal iyo farac ayaa wala kala badbaadina mid waxa jira hadii uu dhaco kan kalena uu dhaca labadooda oo laazim tahay inuu dhaco kee waa kaas waa manduuqo asalka asalka haddaad rido waxaa dhacaya farci waa dhacaa laakiin haddii faraca la rido asalku ma hara mase hari maayo waa hari karaa labadii marka shay haddaadan isla badbaadin karin maxaa samayne labadooda midkii haddii la rido kan kale uu harayo aan iska tuure labadoodan midkii haddii la rido kan kale uu harayana waa kee waa mafhuumu lmukhaalafada iyo daliilulkhitaabka waa mafhuumu lmukhaalafa iyo daliilulkhitaabka haddaad lagu qof lagu qof la yidhaahdo qofkan in madaxa laga gooyo ama gacanta laga gooyo maahane labada mid kamida laga gooya maan qofku noolaa maayo maxaa la sameynaa in madaxa laga gooyo ama gacanta laga gooyo maahane noolaa u maayo waa labada mid in laga jaro haddii madaxa la gooyo gacantuba noolaahe noolaahay may lakin gacanta haddii la gooyo madaxu waa noolaana qurtu gacanta ka siiwa mafhuumul mukhaalafadana waa saas oo kale waa la kala badbaadina tusaale ahaan waxaa nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam laa tabic xakiim ibn xisaam wuxuu ku yidhi laa tabic maa laysa cindak waxaan adiga agtaada ahayn ha iibinin waxaan agtaada ahayn ha iibinin manduuqi waa kaas waxaan adiga agtaada oolin ha iibinin aa la yidhi xikmadda ku jirtana waa maxay waa inaan beyculmajhuul aan la samayn soo maaha wax maqan inaan la gadin waayo waxaa beyculmajhuul loo diidana qararaa ku jira iyo qofkiiyo waxaysa arkaynin oo isa ogeyn waxay yihiin laga yaaba inay gadato hadhowd inay dhibaata ka timaado say moodayo si aan ahayn wax ay u noqdaan oo xoolihii islaamka lagu qono bikayri xaqiha lagu cuno waaya waxaa mafhuumkiisu yahay hadalkaas xadiidkaas manduuqiisu waxa waaye waxaan adiga agtaada oolin inaan la gedi karin soo maha wixii agtaada aan oolin inaan la gedi karin wixii kaa maqan nudqi manduuqiisu waa kaas wixii kaa maqan inaan la gedi karin mafhuumkiisu waa maxay mafhuumul mukhaalafada ah wixii agtaada yaalla in la gadi karo waaya gacantaasaan sacabka aan wax ku soo qabta waana ku daboolo sacabka waa isku qabta qofaan waxaan idhi waxaan iga gado waxaan sacabkeyga ku jira oo sacabkeyga aan iskula qabton ku daboolay agteeda ma yaallaan mase ma yaallaan horta ma iga fogyihin waxaan mase aniga inay agteeda yaallaan bal gacanteedabay ku jiraanba gacanteeday ku jiraan gacanteeday ku jiraan inay bannaan tahay ma ka dhalan mase ka dhalan mayso mafhuumul mukhaalafadu waa ka ma ka dhalanay mase ka dhalan mayso waa ka dhalanaysa wuxuu agteeda yaallaan wuxuu agteeda yaallaan waxaan idhi mogtahay laa tabic maa maa laysa cindaka waxa mafhuumkiisu yahay mafhuumkiisu wuxuu wixii agtaada yaalla inaad gadi karto waxaan hadda san yeelaynaa marka agteeda ma yaallaan mase ma yaallaan waa yaallaan dhinac kale u dhig sanduuqaan agteeda yaalla maalan anaa iskale waxaa ku jira waana ii qunfulan yahay cabdixafiidow sanduuqaan wixii yaal wixii ku jiraan kaa gadaan kuwi waxaa sanduuqaan iigu qunfulan oo agteeda ma yaallaan mase ma yaallaan sanduuqaan wixii iigu jiraa oo agteeda ma yaallaan mase ma yaallaan waa yaallaan waaya inay bannaan tahay ka dha- mafhuumulmukhaalafada xadiiskaasi waa in sanduuqaan wixii iigu jira oo aan ka iigu qunfulan oo aan waxba laga arkaynin inaan iibi karo waa intaas waa la fahma soo maa waaya haddaan iibiyo maxaa ka dhalana wixii uma jeedida dahde beeculmajhuul soo maha wixii taasna waxay marka saas oo kale le- saas markay dhacdo ee, waxaa la isku waafaqsan yahay inaan farqi u dhexayn taas iyo wax berbere yaalla ama hargeysa yaalla ama imaaraadka yaalla in la iibiya inaan farqi u dhexaynin intaas waa la fahma soo maha intaas waa la fahma haddii tanu bannaanaato sanduuqan waxa ku qunfulan oo agteeda yaalla ama waxa jeebkeyga ku jira ama suunka waxa igu dhex jira oo qof ila arkay aan la arag oo ii ujeeda aan la arag in la iibiyaa hadday bannaanaato waxaa bannaanaana saas oo kale wixii maqnaana wixii maqnaana waa bannaanaanayn laftirkoodu se waa isku cille wax farqiga inaysan udhexayn oo la isku waafaqsanayn labadaa shay sheegad carrada ku duugata agtaada ama sanduuq ku xidhatay ama aad jeebka hoose kugu jira ama aad sacbaha ku dhajido adugu aad qaridoon lagula arkaynin oon qofka kaa gadaa uusaba u jeedin iyo waxa maqan inay isku mid yihiin war male marka tan hadday bannaanaatay waxaa ka dhalanaya wixii sanduuqa ku jiray in la gadaaho oon qofku arkaynin inay haddii haddii la banneeyo waxaa ka dhalanaa bannaanaanshaha sheegaan la banneeyey in la banneeyo wixii maqan wixii maqan in la gada karo in la banneeyaa ka dhalanay waayahay manduuqii meesha ma yaalla mase waa dhacay manduuqi laa tabiic maa laysa cindak ma buray mase ma burin markaas waa buray markaas laa tabiic maa laysa cindak waa buris se waxaan wixii ku la- ka laazima ayadan waa kugu laazimayn soo maa waxaa ka dhalatay sanduuqa agtaada yaalla waxa ku daboolan oo ku qunfulan ee haddii aada bannaydo in la gadi karo wixii dibadda jirana oo kaa maqana ayagana in la gadi karo meeshaas waxaa ku dhacay manduuqii laa tabic maa laysa cindaka ka kacad ka dhigta ka kacad ka dhigta hadday saas u dhacay maxaan samaynaynaa labadooda marka inaan isla tuurno iyo inaan kala badbaadino waayo meeshaan isla tuuri lahayn inaan isla tuurno waxa ka fiican inaan kala badbaadino mid waxaa jira haddii uu meesha ka baxo kan kalena uu ka baxa iyo mid haddii uu isagu meesha ka baxo kan kale uu haraayo labadooda midka haddii uu meesha ka baxo kan kale uu haraayo waa kee mafhuumkaa fudud labadooda mafhuumkaa tuure mafhuumkaa tuure marka waxaa leedahay mafhuumkaas maanta la qaada maayo iska fi meesha la socda meeshaas daliilulkhitaabkaas ah laa tabic maa laysa cindak waxa agtaada yaalla oon qofku u jeedin mafhuumkeedu waa yahay waxa agtaada yaalla oon qofku u jeedin inaad gadi karto laakiin mafhuumkaas waxaa ka dhalanaya in manduuqi ou dhaco maadaama waxaasu ay ka dhalanayaan mafhuumkaasu baatil weeye maanta la qaadamaa mafhuumkaas daliilulkhitaab waa yahay mafhuumulkhitaab waa yahay mafhuumulmukhaalafa waa yahay laakiin ma qaadaynaa mase qaada mayno ma qaadayno maanta mafhuumulmukhaalafada maxaanu diidnay u qaada weynay waxaa ka dhalanaya in manduuqi ee ow buruu meesha ka baxo faslun idaa addaa alqowlu bidaliili qowlka daliilka la qaataa idaa addaa hadduu keensado alqowlu dhihitaanka la dhaho iyo qaadashada la qaato bidaliili daliilka maxaa laga wadaa daliilu lkhitaabki iyo mafhuumu lmukhaalafadi ilaa isqaati lkhitaabi isqaati lkhitaabi hadduu keensanayo khitaabki riditaankiisii khitaabkuna waa maxay waa manduuqi saqata daliilu haddii taasoo la dhace saqata waxaa dhacaya oo la ridayaa addaliilu ay daliilu- daliilu khitaabkii iyo mafhuumu lmukhaalafadi wadalika mitlu qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam laa tabic maa laysa cindak faina daliilahu maxaa yeelay kan daliilkiisu yaqtadii waxau keensanaa daliiluhu ay mafhuumu lmukhaalafa lagu ah yaqtadii wuxuu keensanaa jawaaza bayci maa huwa cindah qofkan wixii agtiisa ahaaday in la gadaa inay bannaan tahay wain kaana shaygaas agtiisa ahaaday haba ahaadee ghaa'iban ee can ilcayni ha ahaadee isha mid ghaa'ibka ah oo ishu isa arkayninba ha ahaadee wixii agtaada ahaadoo dhan inaad gadi kartaa meesha ka muuqato فذلك وحو يقول مع أن بيع المملوك مع أن بيع المملوك مع أن بيع المملوك الغائب لا يجوز إلا في السلم بشروطه مع أن بيع المملوك بيع المملوك الغائب لا يجوز إلا في السلم بشروطه وعير مركز شيخه فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين وإذا أجزنا ذلك وإذا أجزنا ذلك أي بيع الغائب عن العين وهي وحل الشيء وإذا أجزنا ذلك أي بيع الغائب عن العين لزمنا وحنا لازمة أن نجيز إن بنينا بيع ما ليس عنده قفك وحن أتيس أهين إن لإيبي كرو لأن أحدا لم يفرق بينهما لأن أحدا لم يفرق بينهما لبضان صورة waxaad arkayni inaad gadato agtaada yaalla iyo wax kaa maqan inaad gadato axad kala saaraa lama arko axad kala saaraa lama arko shaarixu sharax wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu yidhi man manaca bayca almajhuul man manaca bayca almajhuul lam yufariq bayna an yakuna qaa'iba lam yufariq bayna an yakuna qaa'iba wa bayna an yakuna xaadiran وبين أن يكون حاضرا مستورا بشيء وبين أن يكون حاضرا مستورا بشيء مستورا بشيء وحاولي هي قفك منعيه بيع المجهول كان كلام صارين مجهولك إنه يهي غائب إنه يهي حاضر مستورا أهل لكن بشيء أهل وإذا أجزنا ذلك لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده لأن عند الشخص لأن أحدا لم يفرق بينهما وإذا أجزنا ذلك حدان بنا إنه ذلك كاس محالك ولا ذلك كاس ولا؟ وإذا أجزنا ذلك مركو أروح عند الموتى وإذا أجزنا ذلك تيهري محاكو فسرني بيع الهي الغايب عن العين صمه لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بين ذلك وإذا أجزنا ذلك بيس ما بيع ما ليس عنده قفك دان بنيننا وإذا أجزنا ذلك بيع ما ليس عنده سقط الخطاب خطابك وبري وارعي خطابك آه. خطابك محل وضع ومنطوقي لا تبيع ما ليس عندك سوى ما دهن ما ليس عندك أنا واه مركي دم واه بنيدا يعني ما ليس عنده إنه بنا إنه مارك إنه إيبيو وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فيسقط الدليل دليلك يا دعاية دليل الخطاب ويبقى الخطاب خطابك يا باقي نغنايا لأن الدليل فرع الخطاب دليلك وحبي هاي فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع مبنى إنه اعتراضه على الأصل بالإسقاط وكو اعتراض تسك سور جيستان فرع إنه كتخلص أصلك suurtagal maaha wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi atuub